xilli muddooyinkii ugu dambeeyey ay taagnayd muranka iyo kala aragti duwanaanshaha xubnaha golaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ee ku aadan xiisad ka dhalatay muranka iyo khilaafka u dhexeeya dowladaha soomaaliya iyo ethoobiya kadib markii dowladda soomaaliya ay sheegtay in ciidamada masar ay imaanayaan dalka islamarkaana ethoobiya aanay qayb ka noqon doonin ciidamada cusub marka uu dhammaado howlgalka admis waxaana arrintaasi ay keentay in shirar iyo dibadbaxyo ay ka dhacaan qaybo ka mida dalka gaar ahaan deegaanada koonfur galbeed iyo magaalada muqdisho iyadoo degmooyin ka tirsan gobolada baaya bakool ee maamulka koonfur galbeed lagu qabtay dibadbaxyo lagu taageerayo joogitaanka ciidamada ethoobiya ee soomaaliya islamarkaana lagu diidan yahay dalabka dowladda soomaaliya ee ku aadan imaanshiyaha ciidamada dalkaasi masar waxayse arrinta sii xoogaysatay kadib markii mid ka mid ah xildhibaanada ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed oo lagu magacaabo cabdirashiid maxamed nuur diiley laga qaaday xilkii ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha arrimaha caafimaadka iyo nafaqaynta kaa oo lagu eedeeyey inuu ka soo muuqday shir jaraa'id oo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka ay ku taageerayeen dibadbaxyo lagu taageerayo joogitaanka ciidamada ethoobiya kaa oo ka dhacay deegaano ka tirsan maamulka koonfur galbeed arrintaasi ayaana keentay in shirar kala duwan ay uga hadlaan xildhibaano siyaasiyiin iyo xitaa odayaasha dhaqanka mid ka mid ah beelaha muqdisho oo iyagu kulankooda ka sheegay hadal aad loo dhibsaday oo ahaa in xildhibaanada taageera dowladda ethoobiya xasaanada lagala noqdo islamarkaana hoygooda lagu weeraro siyaasiyiinta iyo xildhibaanada ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed ayaana hadalkaasi si weyn uga xumaaday oo uga falceliyey waxaana taasi ay keentay in shirar saacado fara badan qaatay ay xarunta golaha shacabka ku yeeshaan xildhibaanada labada aqal ee ka soo jeeda mid ka mid ah beelaha muqdisho iyo kuwa deegaanada koonfur galbeed xildhibaan yuusuf geelle iyo senator siciid siyaad oo matelaya xildhibaanada waxgaradka mid ka mid a beelaha muqdisho ayaa raaligelin siiyey xildhibaanadii koonfur galbeed ee maalmihii lasoo dhaafay warbaahinta mariyey hadallo loo arkay inay ku taageerayaan dowladda etoobiya halkan waa aqalka baarlamaanka golaha shacabka qaranka soomaaliyeed labadii gole ayaa jooga galabta halka waxaan ka soo saaraynaa war aan isleenahay ummadda soomaaliyeed guud ahaan farxadu u yahay waxaa jirta ayaan dhoweyd xoogaa in golaha shacabka laysku qabqabsadooba xildhibaano ay wax ka yar dhaceen waxaan annagu anigoo aan rag aan ka mid ahay aan abolojas ka bixinnay xildhibaanadii meeshaan isku qabsaday oo ku murmurmay oo aan la rabin warkoodu inuu bannaanka u baxo oo uu bannaanka looga jawaabo xildhibaanadii qaar annaga haddii xildhibaanno uun u jawaabi lahaayeen waxay ahaa lahayd weligeedna waa jiri jirtay xildhibaanno kale fakar duwan arrintaasu waxay ahaa lahayd normal laakiin waxaan abolojos siina annagu buuxa xildhibaanadii koonfur galbeed oo dhibsaday in dad kala nuuca ay u jawaabaan oo ay jawaab kala duwan siiyaan waxaad og tihiin dalkan hadda madaxweynuhu inuu ka maqan yahay kursimada uu ka yahay guddoomiyaha golaha shacabka asagaan la shirna maanta waxaan rabnaa abolojeeskaas inaad naga aqbashaan oo haddii aad dhibsateen cid aan baarlamaan ahayn in laydinku abaabulo idiin jawaabtay raalli inaad ka ahaataan sidoo kale xildhibaan yuusuf dhegey ayaa dadka uu afkooda ku hadlayo ka codsaday in la joojiyo hadallada xanafta leh ee arrintaasi ku aadan maadaama hadalkii ay xildhibaanadu sheegeen lagu turxaan bixiyey kulanka xildhibaanadaasina ay ugu horeeyeen xildhibaanadii iyagu diiday heshiiskii mow ee somalilan iyo ethoobiya
waxaan rabnaa oo maanta shirar badan oo dhacay oon maalmaha isdaba jooga yaan wixii aan ku soo koobnay oon ku heshiinaan rabnaa inaan halkan ka sheegno waxaan ku heshiinnay in dadka annagu aan metelno walaalaha reer koonfur galbeed waxyaalo badan oon u qalmin inay ka soo gaareen war murtiyeedkii meeshaan ay ka sheegeenna markaan akhrinoon wax turxaana inaysan ku jirin waa laga yaabaa dhowr iyo labaatan qofood eeda wararka qaar in uun sii xaadeen laakiin walaalahaas waa walaalihii baarlamaankan difaaceeda nambawan u ahaa jiray waa walaalihii sharcigii difaaca turki baas mareeyey waa walaalihii nambawanka ahaa heshiiskii looga hortegayey isku daygii mouga markii la sheegay halkan qaraar ka soo baxay dadkii ugu horreeyey ee u taagnaa har iyo habeen weeye waxaan qaadannay waxyaalaha qaar ee soshal miidiya ka baxay inaysan mudnayn waxaan qaadannay waxyaalaha qaar ee walaalahu annaga naga soo jeeda ee walaalahaas gaaray inaysan meesha ku jirin walaalo etoobiya lagu nasbeeye etoobiya u shaqaynayaan la leeyahana inaysan ahayn walaalo difaaca dalka nooga horreeya inay yihiin sidaas daraaddeed waxaan rabnaa inaan halkan ka soo jeedinno in ummadda soomaaliyeed haddii baddeeda iyo barrigeeda lagu soo xadgudbay in lagu difaaci karo midnimo ee inaan tafaraaruq lagu difaaci karin waxaan isla qaadannay walaalahaas inaan raalli gelinno walaalaha aan afkooda ku hadlaynana waxaan rabnaa in social media maanta ka bacdi wararka xanaftale la joojiyo haddaan nabadoon leennahay iyo haddii maamullada nooc kastaba haatee xilal muxuu dad badanoo xilal haya ayaa warar badanoo deelqaafa ka dhaceen arrintaasaan daba joognaa waxaan rabnaa walaalahaas reer koonfur galbeed inay raalli ka ahaadaan walaaluhu difaacay ku jiri jireenna inay u midowno dhankiisii xildhibaan cabdirashiid maxamed nuur jiiley oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in ay qaateen raaligelinta isagoona xusay in war-saxaafadeedka iyo xildhibaanada koonfur galbeed dadka qaarkii ay u arkeen fursad ay ku kala fogeyn karaan beelaha soomaaliyeed sidaad u jeeddaan maanta xildhibaano baarlamaanka federaalk soomaaliya ka mid ah iyo sanatarro oo matala maalmahan odayaashii hadlayey oo maaragtay sida qaldanaa ay wax ka qaldamayn sidaan ka warqabno hadda walaalaheen waxayna siiyeen raaligelin buuxda anoo ku hadlaaya magaca xildhibaanada iyo sanatarada reer koonfur galbeed soomaaliya waxaan ka guddoonnay raaligelintaas waan ka aqbalnay waana ka oggolaannay waxaan kula dardaarmayaa bulshada soomaaliyeed inaysan kala fogeynin dad walaalo ah oo aan marna kala fogaanaynin dowlad iska soomaaliyana iskala soo qayb qaatay diyaarna u ah difaaca iyo qarannimada midnimada soomaaliyeed dadka warxumatashiilkaas ka shaqeeyeyna waxaan leenahay ilaahay idinsoo hanuuniyo wanaagga iyo dowladnimada iyo isla jirka iyo bulshada soomaaliyeed ee walaalaha ana inaan ka wada shaqayno ayaan shalayna diyaar u ahayn haddana diyaaraa u nahay sida hore loo sheegay walaalahii igu horreynay u sheegeen xildhibaano shan iyo labaatan xildhibaan ah oo matalaysay dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa hadashay war-saxaafadeedkoodiina wax xanafle kuma jirin si wanaag lehay u hadlayn ayagoo la dareenkii shacabkoodii ka hadlaayay wax qadafa ama wax dowlad kaleoo lagu taageeraya meesha kama muuqanin laakiin dad baa waxay u arkeen fursad ay soomaali ku kala fogeyn karaan dadaa waxay u arkeen fursad ay ku abuuri karaan beelo soomaaliyeed oo walaala in la kala fogeeyo dad baa meeshan marka la hadlaya waxaa hadashay xildhibaano reer koonfur galbeeda oo shanta beelooda dad baa fursaddaas inta ka faa'iidaystay waxay u beddeleen reero gaara oo soomaaliyeed marka almuhiim si buuxdo ayaan ku aqbalnay raaligelinta ee ka timaadda xildhibaanada maadaama mas-uuliyiintii matalaysay ay yihiin odayaashaas iyo agaasimayaashii hadlay iyo qof walboo hadlay oo ku abtirsada magaca soomaali iyo si gaara gobolkan banaadir marka waa ka guddoonnay aan ka shaqayna dowlad dhiska soomaaliyeed bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada reer koonfur galbeed waxaan u sheegaynaa in dowlad dhiska soomaaliya aan ka wada shaqayno mar walbaahina inaan u taagnaano difaaca midnimada iyo qarannimada soomaaliyeed